xamse cabdi barre oo ka hadlay shirka iskaashiga dowladda iyo ganacsatada ee ka hortaga maalgelinta argagixisada oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sheegay in cabsida ay kooxda shabaab ku abuurtay bulshada ay gaartay meeshii ugu sarraysay taas oo keentay in nin ganacsado weyn ah looga yeero magaalada jilib kadibna inta lagu ciqaabo lacago baada looga soo qaato siduu yidhi
waxaa jira dadka say u leynayeen ee markay hanjabaan uga dhabaynayeen ee dadka u baabiinayeen ayaa waxaan gaadhnay marxalad khawfka iyo cabsida nimanka laga qabo ay wax walba kor martay oo inta lala soo hadlo wiil jilib fadhiyaay ganacsatadan ugu qiimaha badan halkaa lagala soo hadlo la yidhaahdo noo imow waxaan u malayn rag badanoo fadhiya meesha waa tagay noo imow meel heblo noogu imow oo deedna halkaa intay ka qaataan baabuur si ula sii jag jag jag jag meesha jidka cadaab kadeed meeshaa lagu geeyo oo halkaa ugu tagaan oo lagu ciqaabo oo lagu kadeedo oo intaasoo xoolaa xoog looga qaato oo deedna asagoo muhaan ah oo dullaysan oo nafti ilaahay loo keenay oo wiil yar usoo hanjabay toban hanjabood kusoo dhuftay oon dhimanna noolayn waxba aan la noolayn marka dambe ya allah lagu soo celiyo o orna dhaaf tag
ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in qaabka shabaab ay kula dhaqmaan dadka uu yahay wax qofka soomaaliga ah uusan aqbali karin wuxuu ku booriyey ganacsatada inay hubka iibsadaan oo ay iska dhiciyaan kooxda al-shabaab halkii ay ka bixin lahaayeen lacago qasab ah oo dadka lagu sii gumaadayo
soomaalinimada xatxatal iyo gobonnimadu waxaa ma qaadato iska dhaaf wax kale diin iska dhaaf ma aqbalay qofka soomaaliga waxaas nin ragiina ma aqbaleen suurtagal ma aha dulli baan ku nool lahay addoonsi waaye marka naftan mar bay baxaysaa markuu ilaahay ugu talagalon bay dhimanaysaa iska celi waa iska celin kartaa lacagtaad halkaa ha ugu sii wado dowladda way kuu sharciynaysaa hub qaada iska celi san ka geli intaa cadaabkaa sii gelayso meesha gelinaysa hub sharciyayso iska celi waa iska celin kartaa laakiin ihaanadaas intaa la eg ganacsatadana inay ihaanaystaan dadkeenni micnaha inay haanaystaan waa waxa keentay inay dadkoo dhan wada hoggaansamaan
haddaba soo jeedinta ra-iisul wasaare xamse ee ah in ganacsatada ay qoryo qaataan oo shabaab ay iska dhiciyaan ma ku jiraa xalka muddada dheer ee la doonayo in looga adkaado kooxda xagjirka ah muxuuse uga dhigan yahay ololaha dowladda soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab ayaan weydiiyey axmed kaboole oo falanqeeya arrimaha ammaanka ee gobolka
runtii aragtida dowladda soomaaliya waxaan u turjumaynaa inay tahay inay dhiirigelinayaan ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladdu inay iska kaashato la dagaalankii al-shabaab ee muddada saddexda sanaha soo socday marka waxaan u qaadanaynaa inay tahay qorshe ay doonayaan inay ku dhiirigeliyaan ka qayb qaadashada ee la dagaalanka al-shabaab ama dhan dhaqaale ha noqoto ama dhan awoodeed ha noqotee iskaashigaas ayay dhiirigelin u tahaan isleeyahay waa gartay marka in ganacsatada ay qoryo qaataan oo ay iska difaacaan kooxda xag jirka ah siduu ra-iisul wasaaraha sheegay ma ku jiraa xalka muddada dheer ee la doonayo in lagu wiiqo kooxda al-shabaab run ahaantii al-shabaab dowladdu qaybo kala duwan ay kala soo dagaalantay ha noqotay inay dhul baaxadla ka qabsato iyo sidoo kaleeto hay-adda niisa inay soo bandhigtay sharciga la dagaalanka argixisada taasoo xadidaysay in ay shacabku la macaamilaan al-shabaab caqabadna way ku noqotay dhaqaalihii tirada badnaa ay ka heli jireen caasimadda ha yeeshee in shacabku ay qoriga qaataan ama ha noqdeen shacabka caadiga ama ha noqoteen ganacsatada wakti ku habboon inaysan ahayn laga yaaba taasuna ay khatar gelinayso ganacsatadii oo la daalaadhacaya hanjabadaha al-shabaab ka imaanaya wakti kaamirooyinka lagu ceray caasimada marka qaab kaleeto in lala yimaado oo ganacsatadu uga qayb qaadan karto la dagaalanka al-shabaab laakiin inay hadda hub qaataan uma saabaxayso mana mana maaragtay ka turjumayso ilaalinta qulqulka hubka haddii ganacsatada iyo shacabka gacanta u galo marka dowladda laga rabaa inay inay qaab kala keento ganacsatadu kula shaqayn karto iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed lacagaha baadda ah ee kooxda al-shabaab ay ganacsatada ka qaataan ayaa hoosu dhac uu ku yimid sannadihii u dambeeyey kadib markii dowladda soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ka dhan ah arrinkaasi laakiin welima dabargo-in lacagaha ay kooxda ka qaado ganacsatada iyo hanjabaadaha joogtada ah haddaba maxaa la gudboon dowladda soomaaliya si ay meesha uga saarto gebi ahaanba baadda al-shabaab dadkan ay uga nabad galaan waa kan mar kale axmed kaboole oo arrinkaasi ka hadlaya
sidaa la socota ganacsatadu dowladduna waxay ku amartay inaan lala macaamilin al-shabaab al-shabaabkiina qaab by force ama qasab ah ayay rabaan uga qaadaan marka dowladda waxaa laga rabaa dowladdu waa inay xoojiso tillaabooyinka amniga iyo inay ilaaliso ganacsatada ka soo horjeeda hanjabaadaha al-shabaab oo diiday waxaana la rabaa qaab cilmiyeysan istaraatiijiyad ku dhisan oo dowladdu la timaado shacabkana ku nabadgelayaan waxgalka bulshada ku nabadgelayaan ganacsatadu ku nabadgelayso in la soo jeediyo tillaabadaasna la qaaday ila tahay dowladda looga fadhiyaa inay yeelato mas-uuliyadda damaanadqaadka amni ee guud ahaan ganacsatada iyo shacabkaba siduu kuula muuqdaa tallaabooyinkan in guul looga gaari karo si loo curyaamiyo dhaqaale ahaan kooxda al-shabaab kooxaha al-shabaab dhaqaalihii berigii hore kasoo geli jiray dalka kama uu soo galo waxaana kaliftay taas in laga hortegay ama la fashiliyey shabakado badan oo caasimada ka dhex shaqaynayay maadaama guud ahaan caasimadda hadda amnigeedii xoogaha uu kasoo horeynayo in la badiyo joogitaanka booliiska goobaha muhiimka ah sirdoonka oo la xoojiyo taabka ugu fudud oo al-shabaab loo sii cuuryaami kara in lala yimaado tillaabooyinkaas amni oo maalinlaha ah oo la hormariyo la qaadaa waxay caqabad ku noqonaysaa in al-shabaab ay fursad u helaan in ay weli hanjabaadihii joogtada ah ay u soo jeediyaan dowladda soomaaliya ayaa sanadkii laba kun labiiy labaatankii soo bilowday howlgalkeeda dagaal ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxayna sidoo kale ku berberwaday olole dhaqaale ahaan ay kooxda kuwiiqayso